أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي
بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaaraya ku soo dhowaada faafareebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah isbarbardhig lagu samaynayo awoodda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa maleeshiyaadka kooxda riidada soomaaliya haddaba barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin dheer oo arrimahaasi ka hadli doonta qodobada kale waxaa ka mid ah saamaynta uu yeeshay filimkii hadiyadda ciidda oo weli taagan iyo mid ka mida warbaahinnada ugu afka dheer bariga afrika oo warbixin ka diyaarisay haddaba qiimaynta warbaahinta iyo isdaarkaas warbixin aan ka diyaarinnay ayaad barnaamijka ku maqli doontaan sidoo kale caawa faafreebka waxaan ku soo qaadan doonnaa beesha sade oo hub fara badan ku wareejisay wilaayada islaamiga ee gado xilli qabaa'ilka degan wilaayaadka islaamiga ay tartan adag ugu jiraan sidii ay uga soo muuqan lahaayeen kaalintooda kaga aadan dagaalka jihaadka waxaad caawa faafreebka ku dhegaysan doontaan intee ayuu dhan yahay hubka ay wareejiyeen beesha sade odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beeshaas iyo mas-uuliyiinta wilaayada gado oo hadli doona ayaan faafreebka idinku maqashiin doonaa qodobadeenna kale waxaa ka mid ah dagaallada ka holcaya gobollada dalka itoobiya oo cirka isku sii shareeraya iyo in ka badan boqol iyo labaatan kun oo kiisas kufsi ah oo laga soo calaamadiyey gobolka tigrey shil dad ay ku dhinteen oo ka dhacay kenya iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda filistiin iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosaan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo bartayna laif streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale soo dhowaada sida hordhaca barnaamijka aad ku maqlayseen caawa qodobo kala duwan ayaannu faafreebka ku soo gudbin doonnaa hase yeeshee barnaamijka waxaynu ku daafuran doonnaa saamaynta uu yeeshay filimkii hadiyadda ciidda ee ay baahisay mu'asasadaalka taa'ib kaas oo weli warbaahinnada caalamku ay hadal hayaan haddaba warbixin lagu qoray mid ka mida warbaahinnada wax ka qora bariga afrika waxaa warbixintan ku eegaya walaalkeen ilyaas cabdulaahi hon obserfer waa mid ka mid ah warbaahinada sida aadka ah kaga faallooda arrimaha bariga afrika waxa uu warbixin dheer ka qoray filimkii hadiyadda ciidda ee maalmo ka hor ay baahisay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta bariga afrika iyagoona fariiqa qoray warbixintan ay muuqaalka ka soo jareen sawiro dhowr ah taasoo muujinaysa in si aad ah ay u daawadeen filimka oo dhammaystiran waxaa ugu horeyn qoraalka hon obserfer lagu sheegay in muuqaalka cusub ee ay baahiyeen mujaahidiinta uu muujinayo awooddooda sii kordhaysa marba marka ka dambaysa halka dhanka kalena ay ku tilmaameen mid mujaahidiinta al-shabaab ay doonayaan inay ku cabsigeliyaan awoodaha kula loolamaya waddankan dhaca bariga qaaradda afrika iyagoo si weyn u muujinaya awooddooda sii kordhaysa ayay kooxda al-shabaab ee xidhiirka la leh alqaacida waxay soo bandhigeen muuqaal soconaya muddo saacadda kaasoo ay ka soo muuqanayaan boqolaal ciidamo ah oo hubaysan waxaa sidaas lagu yidhi qoraalka hon obserfer iyadoo sii socota warbixinta ayaa lagu sheegay in dhammaan ciidanka ka soo muuqday filimka ay ku qalabaysan yihiin hubkii lagu ogaa inuu ku jiro gacanta xukuumadda riddada ah ee muqdisho midaasina ay dhalin karta su'aalo dhowr ah iyo inaanan la dhayeelsan karin awoodda mujaahidiinta in kooxdu ay soo bandhigto qoryo cusub misana ah kuwa fudud hub culus iyo qalab kale oo dagaal kuwaas oo dhammaan lagala wareegay ciidamada soomaalida waxay daliil cad u tahay fashilka ku yimid taageerada beesha caalamka ee nidaamkan waxaa sidaas yidhi axmed naasir cali oo ah falanqeeyo amniyii arrimaha maamulka mar warbixintu ay sii socotay ayaa dul istaag lagu sameeyey laba qaybood oo ka mid ah muuqaalka alkataa'ib kuwaas oo kale ah marka ay mujaahidiintu soo bandhigayaan fardafuulka iyo mootooyinka waxayna warbixintu ku tilmaantay in middan ay muujinaysa in al-shabaab ay isbeddel weyn ku sameeyeen istaraatiijiyadooda dagaal iyo midda tababar axmed naasir cali oo mar kale warbixintu ay soo xiganaysa misana u muuqda shakhsi si aad ah u soo daawaday muuqaalka alkataa'ib ayaa isdultaag ku sameeyey maqdac ka mid ah muuqaalka waana marka ay mujaahidiintu ku tababaranayaan dhanka biyaha waxay u muuqdaan inay isku diyaarinayaan weeraro badda ama biyaha hoostooda ah waayo ma jiri karta inay qaataan tababar intan leeg oo biyaha hoostiisa ah ilaa inay qorsheenayaan wax muhiim ah mooye ayuu yidhi axmed naasir mar kale sida lagu sheegay qoraalka warbixinta waxay qobarada militari ku tilmaameen muuqaalka alkataa'ib mid si cad bannaanka u soo dhigaya awoodda sii kordhaysa ee mujaahidiinta bariga afrika iyagoona isdultaag ku sameeya akadeemiyadda ciidan ee sheekh usaama bilaadin raximahullah ugu dambayn waxaa gunaanudka warbixinta ay daabacday hoon obserfer lagu sheegay in waxyaabaha xusida mudan ay ka mid yihiin in muuqaalka alkataa'ib lagu soo saaray ilaa toddoba luuqadood oo kala duwan middaasina sida la sheegay ay sii fududaynaysa inay sii kororto tirada daawadayaasha muuqaalka uuna ku baaha dunida daafaheeda tan iyo soo bixitaankii filimkan ciwaanka looga dhigay kayfa yadiibulqucuud waxaa baraha kala duwan ee internetka lagu arkayaa falanqayno iyo taqaariir laga diyaariyey isdaarkan isagoona ilqaboobsi u noqday inta jecel islaamka iyo unusrayntiisa halka nabar aanan bogsiimo laheenna uu ku noqday dhammaan murtadiinta iyo kuwa ay u dawarsiga tagaan
aad ayuu u mahadsan yahay ilyaas cabdulaahi ayuu kaasii ahaa عظمى رجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى markanna waxaan soo gudbin doonnaa xubintii hadalhaynta warbaahinta oo aan ku soo qaadan doonno qodobo ay ka mid yihiin isbarbardhig lagu sameeyey awoodda ciidamada mujaahidiinta xarakada al-shabaab iyo kuwa maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya iyo qodobo kala duwan maahir maxamed ayaa soo jeedinaya waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka barta waxaa maanta lagu faafiyey xogta weerar qarax ah oo galabta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka gololey ee shabeellada dhexe waxaana qaraxaasi lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo lugeynayay waxaa inta la xaqiijiyey qaraxaasi ku dhintay laba askari oo murtadiin ah halka mid kalena uu ku dhaawacmay inahaas ayaa ugu muhiimsan waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa gobolka tigray oo laga soo diiwaan geliyey in ka badan boqol iyo labaatan kun oo kiisas kufsi ah warbaahinta itoobiya qaar ka mid ah ayaa daabacday in kufsiyadii ka dhacay gobolka tigreyga sannadihii labada kun iyo labaatan ilaa labada kun laba iyo labaatan ay kor u dhaafeen ilaa boqol iyo labaatan kun oo kiis inta badan xaaladahan ayaan loo helin daaweyn caafimaad sida ay soo wariyeen saraakiisha caafimaadka ee arrimahan ku foogan kadib heshiiskii bretoria ee nofembar labada kun labaiyo labaatan waxaa kordhayey kiisaska cusub ee la ogaanayey kuwaasi oo tiradii rasmiga ahayd ee la diiwaan geliyey sii kordhinaysay kufsiyada ka dhacay gobolkaas inta ugu badan waxaa lagu eedeeyey in ay geysteen ciidanka itoobiya kooxda axmaarada ee fano iyo ciidanka eritereya oo ka barbar dagaalamayay ciidamada itoobiya jabhadda t b l f ee tigreega ayaa lagu yaqaanay xilligii ay talada etoobiya garwadeenka ka ahaayeen inay sameeyeen kufsi wadareedyo iyo xasuuqyo baahsan oo ay u geysanayeen qowmiyadaha muslimiinta sida soomaalida iyo oromada etoobiyadii ay qowmiyadda tigreegu majaraha u heysay waxa ay xasuuq shacab ka geysteen deegaanada oromada iyo soomaalida ee etoobiya gumaysato iyo magaalada muqdisho sannadkii labada kun iyo lixdii inkasta oo ay la kulmeen iskacaabin shacab oo ballaaran mas-uuliyiin ka tirsan maamulka kumeelgaarka ah ee fadhigiisu yahay magaalada maqalaa ayaa qiray in ay soo gaareen kiisas aanan xisaab lahayn oo ku aadan kufsi lagula kacay hablaha qowmiyadda tigreega dhimashada iyo gabodfallada utunta noqday ee laga dhaxlay dagaalkii ismaamulka tigrey ayay adag tahay sida ay bulshadu uga soo kabsato waxaana lasoo warinayaa sheekooyin yaab leh oo ka dhacay waqooyiga dalka etoobiya si kastaba ha ahaatee deegaanka tigreega weli waxaa ka jira dhiilo siyaasadeed cuntayaraan iyo xanuuno ay sababeen dagaaladii ka dhacay deegaankaasi haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta soomaali memo waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa shil toddoba qof ku dhinteen oo ka dhacay kenya shilalka gaadiidka ee dalka kenya ayaa noqday kuwa xarkagoosadah mar kale waxaa lasoo wariyey shil ka dhacay qeybo ka mid ah dalka kenya kaasi oo gallaaftay nolosha toddoba qof oo kenyaan ah shilkan ayaa yimid markii gaari nooca xamuulka ah uu jiiray dad badan oo lugeynayay halkaasna uu dadka ku laayay halka dhowr xubnood oo kale oo ka mid ah dadkii lugtooda maalayeyna ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen dhacdadan ayaa si gaar ah looga soo tabiyey magaalo lagu magacaabo timaawu gaar ahaan jidka dheer ee isku xira magaalooyinka meeru iyo yanyuki ee dalka kenya sida uu xaqiijiyey sarkaal ka tirsan booliiska ilawareedyo la hadlay warbaahinta kenya waxay sheegeen in dadka ku dhintay dhacdadan shilka ah ay isugu jiraan afar xubnood oo rag ah laba haween ah iyo gabar yar sagaalkii bishan juun ayay ahayd markii shil xoogan oo ka dhacay ismaamulka nakuru ee dalka kenya ay ku nafwaayeen ugu yaraan toban xubnood oo kenyaan ah haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada waxaan markan soo qabanayaa wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladda wararka ee shahaada ayaa daabacday warbixin dheer oo ka hadlaysa isbarbardhig lagu sameynayo awoodda ciidanka mujaahidiinta iyo kuwa riddada warbixintan oo ay wakaaladdu u soo tarjuntay luuqadda carabiga ayaa waxaa qoray bawel williams oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda georgia washington ee dalka maraykanka kana hadla arrimaha caalamiga ah qoraagani ayaa tilmaamaya in kooxda riddada ay ku tiirsan tahay taakulada dibadda taasi beddelkeedana al-shabaab waxay leeyihiin ilo dhaqaale oo gudaha ah kuwaas oo aan xogo badan laga heynin su-aasha isweydiinta mudanna waxay tahay buu leeyahay muddo intee la eg ayay qolyaha taageera kooxda riddada sii wadi karaan taakulada marka laga hadlayo adeegsiga awoodda ciidan wuxuu bawel williams tilmaamayaa in xarakada al-shabaab ay adeegsato howlgallada jabhadeynta oo takaaliif ahaan aada u hooseeya taasi beddelkeedana maleeshiyaadka murtadiinta ay isku howlaan qabsashada dhul ballaaran iyo difaacashada saldhigyada ay degan yihiin dhinaca midnimada wuxuu qoraaga tilmaamayaa in maleeshiyaadka murtadiinta ay yihiin kuwo kala qaybsan uguna wacan tahay laba sababood oo muhiim ah waa midda koowaade kala qaybsanaanta siyaasiyiinta soomaalida ee dhexdooda isdiidan tan labaad oo ah iyadoo ay ciidamadani tababareen dhinacyo kala duwan oo leh madaahib siyaasadeed oo aan isku mid ahayn balse al-shabaab ayaa ka badbaaday labadan arrimoodba ayuu leeyahay marka loo yimaado camaliyaadka nafsiga ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sii wadaa buu leeyahay qoraaga maqaalka diridda fariimo qorshaysan oo istiraatiijiyadeed oo la xiriira inay awood u leedahay sii wadista dagaalka iyo u dhabar adeega howlgallada uga imaanaya dhinaca kale fariimahan ayaana guux ku dhex leh jamaahiirta soomaalida dhinaca macnawiyaadka wuxuu bawel williams tilmaamay in hogaanka sare ee mujaahidiinta iyo saraakiisha dhexe ay dhowrteen macnawiyaadka ayna dareemayaan kalsooni ah inay iska caabin karaan duulaanka lagu soo qaaday taasi beddelkeeda macnawiyaadka maleeshaadka murtadiinta ayaa dhulka galay wixii ka dambeeyey guuldarrooyinkii ka soo gaaray dagaaladii xasminta ahaa ee lagu qaaday ayaa warbixinta lagu soo gebagabeeyey aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalkaas saacadihii lasoo dhaafay waxaa aad loo hadlayay roobab ka da-ayey qeybo ka mid ah dalka magaalada muqdisho ayaa ka mid ah goobaha roobabka uu sida aadka uga da-ay waxaana uu soo bilowday xalay isaga oo daayay ilaa maanta sawiro iyo muuqaallo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay biyaha roobka oo burburiyey qaybo ka mid ah wadooyinka caasimadda kuwaas oo ay horey ugu faantay inay dhistay kooxda riddada balse tayaxumadooda ay xamili waayeen biyaha roobkii da-ay xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna caawa waa inaga inta aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa يكتب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يكتب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر waatahay waxaa inoo soo socota munaasabad hub ay ku wareejisay beesha sadeh balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay xaaladihii ugu dembeeyey ee filistiin iyo magaalada khaza ismaaciil salaad ayaa soo jeedinaya aad baad umahadsan tahay walaalka faysal mahad haddaan soo koobno wararkii ugu dambeeyey magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan ku bilowno diyaaradaha yuhuudda maanta duqeymo ayay ka geysteen khaza oo dad fara badan ay ku shahiideen waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in yuhuuddu maanta keliya ay geysteen ilaa saddexa suuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya afartan iyo toddoba ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol iyo koob iyo labaatan kale oo filistiiniyiin ah goobaha yuhuuddu waxaa suuqyada iyo gumaadka ay ka geysteen waxaa ka mid ah xerada qaxootiga ee loo yaqaana albreg iyo sidoo kale mandiqada khan yunis ee dhacda koonfurta magaalada khaza warbaahintu waxay maanta soo bandhigayeen xasuuqa yuhuudda ay ka geyseen xerada alburej loo yaqaano halkaas oo laga soo saaraya dadka shahaadada iyo dhaawaca ee ku waxyeeloobay duqeymaha yuhuudda
لك الحمد ما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي يا ربي لك الحمد شباب شباب اللهم رد اللهم خذ راحة امي حجة راحة امي حجة الحمد لله يا رب خلينا بشيء على رسولها بشيء على مشوي الحمد لله الحمد لله
intaana ka bixin gumaadka yuhuudda balaana egno tirakoobkii ugu dambeeya dadka filistiiniyiinta ee ku shahiday cudwaanka yuhuudda tirada guud waxay iminka gaartay dadka shuhadada soddon iyo toddoba kun shan boqol sagaashan iyo sideed ruux inay shahiideen dhaawacun wuxuu marayaa siddeetan iyo lix kun iyo soddon iyo laba ruux inay dhaawacmeen markaan bal anayguna halkee ayay maraysaa qaswada duufaanta al aqsa dagaallo u dhexeeya xoogaga muqaawamada reer falastiin iyo ciidanka yuhuudda ayaa maanta waxay ka dhaceen magaalada rafax ee khaza xoogaga muqaawamadu waxay sheegeen in ay gubeen mid ka mid a gaadiidka ciidamada yuhuudda ay isticmaalaan sidoo kale muqaawamadu waxay sheegeen weerar sawaariq ay ku qaadeen saldhig ciidanka yuhuudda ay ku leeyihiin mandaqada rafax xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazana caaw wanageynta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
markanna wilaayada gado munaasabad ballaaran oo beesha sade ay hub ku wareejinaysay ayaa ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayadaasi waxaa xafladdan hub wareejinta ah ka qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimaa'udiin iyo ugaasyo nabaddoonno ganacsato iyo waxgaradka kala duwan ee beesha sade hubkan oo gaarayay ilaa boqol qori oo a k afartan iyo toddoba ah iyo booshashkooda oo wada cusub ayaa lagu wareejiyey mas-uuliyiinta wilaayada gado waxaana madashii hubkaasi lagu wareejinayay hadallo kooko kooban ka jeediyey qaar ka mida ugaasyada salaadiinta iyo waxgaradka beesha sade بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى من مهدو علينا نعم كون سيي أو فرض بدن أو عدي لا دمعين لا تريو كو يلا ولا ده لا سو كو بكرين أو نعمة الإسلام والإيمان أيوه انتهي الله سان مهدو علينا سبحانه وتعالى ثم حركة المجاهدين الشباب idaaradeeda iyo maamulkeeda baraarujinta ummadda muslimka oo soomaaliyeed ay maaragtay ka gadayso diinta islaamka iyo shareecada islaamka ku dhaqankeedana waxaan leenahay jazaakum allahu alkhayr heer kastoy tahayba heer gobol heer degmo heer guud waa uga mahad celinaynaa dhaqanka wanaagsan waxaan u mahad celinaynaa oon ammaan u soo joodinaynaa bahda maaragtay iclaamka ama warbaahinta oo idaacadaha maaragtay gaalada oo beenta iyo barabagandada dhoodhoobahayo xaqana qariyo baadilkana buunbuuniyo go'aansaday maaragtay inay ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah ay maaragtay ka qanciyaan oo warka runta iyo waaqica runta ay u soo joodiyaan waxyaalaha hadda adduunka ka dhacahayo isbeddelkaana maarta ay u soo bandhigaan jazaakum allahu khayr baan leenahay intaas bacdigeed xalfaddaanu waa munaasabad lagu wareejinhayo hub ay soo diyaarisay beesha sade laguna maaragtay wareejinhayo mujaahidiinta ee maaragtay ka dagaalanto dalka soomaaliya ama bariga afrika ka dagaalanto lagu wareejinaya waxaa weeye waa infaaq fii sabiililah waxaa weeye isxilqaan qanaaco lagu qanacsanya maanta jihaadka ka socdo bariga africa bay muujinaysaa insha allahu raxmaan waana wadi doonaa ilaa maaragtay laga gaaro waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinuhu kulluhu lilah ilaa fitna adduunka laga waayo oo shareeca islaam ay ka dhaqan gasho insha allahu raxmaan waa wadaynaa gadaalna ugama noqonayno insha allahu raxmaan ma nusqaamaysa diintanadu annaga oo maanta ilaahay subxaana watacaala marxaladan uuna soo gaarsiiyey allahu akbar allahu akbar allahu akbar insha allahu raxmaan waxa ay ku soo hareen waa diyaarad inay maaragtay ku shaqeeyaan ay nagu dulmaraan ayadana waa soo ridaynaa insha allahu raxmaan akaasaa ilahay noo barakayn akahaasoo bismillaahi allahu akbar lagu xiray maartii lagu riday baa noo ilaahay subxaana watacaala noo barakayn waan ka calilaynaa insha allahu diyaaraddana waan soo ridaynaa dhulkaan dhigaynaa askariga dhufayska ku jirana insha allahu raxmaan horeyna waa oga saarnaa haddana waa ka saaraynaa diintannadu ma nusqaamayso ilaahay baa laidinku dhaarshay ummad soomaaliyeed oo muslimiin ah oo maanta meeshaa marahayo oo maartay raaskaambooniya raascasayr inta ka dhexda mujaahidiintu geed walba iyo god walba ay hor taagan yihiin maalkandhaga ilaahay subxaana watacaala saan uu noogu fududeeyey haddii nin walba boqol dollar uu bixiyo maxaan keeni karnaa insha allahu raxmaan gadaal uguma noqonayna jahaadkan wuu miro dhalay gaalana waa dabateelo haddana cabaadkeeda iyo calaacalkeedu meeshuu marahaya waad maqlaysaan waa la baxaynaa waa la baxaynaa waa la baxaynaa mar horay bilaabeen laakiin mar kasta oo maarta waa baxaynaa ay dhahaanba xoogaa baa loo soo balqiyaa loo soo tuuraa insha allahu raxmaan balqiskiina waa dhammaaday wax dambay u noqonayaan male ma nabad kuma seexan doontaan gaalada maraykanka ingiriiska talyaaniga ruushka cadowga maaragtay uu noocan u shaqaynayo inta ummadda soomaaliyeed oo muslimiinta qof ka nool yahay hurdo xalaala ma legi doonaan insha allahu raxmaan maantana waxaan wareejinaynaa boqol qori insha allahu raxmaan xarakada maanta waxaa nooga wakiila waaliga gobolkeenna boqolkaa qori iyo booshaskooda ee qoryahooda isagan ku wareejinayna insha allahu raxmaan inuu mujaahidiinta gaarsiiyana waxaan rabnaa insha allahu raxmaan isagana waa ka codsanaynaa qoriga koowaad baan rabaa inaan u dhiiba walaalka insha allahu raxmaan sidii oo maaragtay mas-uuliyaddanadii iyo maaragtay wixii aan keennay inay beeshu keentay hubkii iyo mashruuc ay soo diyaarisay beeshu yaan ku wareejinaynaa insha allahu raxmaan boqol qori baan wareejinaynaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxaa weeye annaga dhinac annagay waxaa weeye waa wareejinnay mas-uuliyaddii iyo maalkii ilaahay subxaana wa tacaala aan beesha sadamaarta waa wareejinnay jazaakum allahu khayr baanayna wa khayr aljazaa intaan iyo inka badanna waa keeni doonaa insha allahu raxmaan khadkay kusoo jiraan waana socdaan maalin walba jazaakum allahu khayr الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى ال محمد وصحبه وسلم اولا الهي بقى محله وعاكل ونمهد علينا حركه شباب المجاهدين اميركنا ابو عبيده حفلدان oo ku saabsan hubka boqolka hore ah iyo booshaskooda iyo qasnadooda oy wareejinayso beesha sada kuna wareejinayso walaayada gobolka gado amiirkanaga sheekh luqmaan abu anas ee saaki beesha siday ku wareejinayso ubkaa boqolka qori ah waa hordhac insha allahu wixii la ballan qaaday ee ka dambeeyo insha allahu iyadana waa ku tala jirnaa hubkaas xoog laguma keenin weydiis laguma keenin waxaa keenay beesha sida hadday ganacsato tahay hadday odayaal tahay hadday nuqba tahay ayagaa gartay waxayna u keeneen in lagu difaaco diinta dalka iyo dadka in lagu difaaco oo lagu difaaco kitaabka ilaahay in lagu difaaco loogana hortago soo duuliyaasha dalka iyo diinta ku soo duulay in lagu difaaco bay hubkaas u bixiyeen ilaahay gaalada ha jibiyo gaalada allah naga jibiyo reer falastiin allah ha u gurmado gaalkaas allah naga jibiyo guurguurtii maciisa allah ha jibiyo asalaamu calaykum الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي بمحل سبحانه وتعالى نوصور إلى كلهم كان قيمها بضن هبك على ركيسان ومانت إنديس إندينا يهيان أو أي موقت قرئ حبط كرد على واكو إلا بوي أنت كلو حاوي قرولبا sanduuquu ku soo baxay baa lagu soo iibiyey oo lagu keenay waa dadaal weeyaane hubkaan marka waxaa loogu talagalay ilaahay fadligiis in gaalada lagula diriro gaala raaca lagula diriro cadowga ilaahay lagula dagaalamo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa iyo shareecadiisana lagu koryeelo camalka mujaahidiintana lagu kabo ayaa hubkan loo keenay loona bixiyey waxaana leeyahay beesha sida uu hubkan keentay soomaaliya way tartamaysaa jihaadkii baa lagu tartamayaa waxaa la bixinayaa rag iyo ciidan iyo naf baa la bixinayaa oo maal baa la bixinayaa oo hub baa la bixinayaa oo cadowga ilaahay sida dalkan looga saaro soomaaliya mujaahidiin ula wareegaan inay magaranaysaa soomaaliya dowlad islaami ka dhalato oo hanato bariga afrika ayaa lagu tartamayaa kenya iyo etoobiya iyo dhammaan bariga afrika jihaadka la gaarsiiyo cadowga laga saaro nimanka maanta lagu umaadaya meesha la yidhaha falasiin yaan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaan gaarno oo qudus ah cadowga ka xurayno maadaama tartankaa uu jiro waxaan leeyahay beesha sado ama gado ha deganaato ama galgaduud ha deganaato caalamka meeshay ka joogtaba haga joogta soomaaliya way tartamaye tartanka inaan safka hore ay ka noqoto oo beesha taariikhdeeda waxaa lagu yaqaanaa inay gaala diid yihiin xukunka gaalada diidi jireen lana dirireen baa lagu yaqaanaa taariikhda ciideeda inaysan lumin tartanka maantana safka hore ay ka noqdaan oo dadka cadowga ilaahay la diriraayo diinta ilaahay koryeela inay noqdaan taasaan anigu beeshiisada kula talinayaa dadka muslimiinta soomaaliyeedna inay diinta ilaahay koryeelaan cadowga ilaahay la diriraan taasaan boorinayaa hadow billahi towfiiq allahu akbar allahu akbar allahu akbar dhammaan waa idin salaamahayaa marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo ku hadlahayo afka beesha dhallinyarada beesha sado waxaan diyaar u nahay hubkaas maanta walaalahano lagu wareejiyey oy wareejiyeen nabadoonnadanada waxgaradka beesha sado inaan ka daba tagno annagoo diyaar u ah cadowga ilaahay inaan qoorta uga garaacno inaan cadowga ilaahay qoorta uga garaacno waxaan u sheegaynaa cid kasta oo maqlayso cid kasta oo dhegaysanayso oo ku jirto in ay soomaaliya wax ka raadisoon cadowga ilaahay ah god kasta iyo guri kasta iyo geed kasta ood ku jirta inaan kugu garaaci doonno insha allah raxmaan kagana saani doonno hubkaas asaga oo bilowga lamana gaarin weli waa bilow hubkaas asaga haddaan nahay beesha sado waa bilow insha allahu raxmaan ku ka badan nala siin doonaa waana soo soconnaa waana idinkugu imaanaynaa وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم dhammaan inta islaamka ah oo ka soo qayb gashay xafladan oo fadhida iyo inta bannaanka joogta oo maqlaysa iyo inta ay gaari doontaba dhammaantood waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qoryahan meesha yaalla iyo qasnadahooda iyo booshashkooda iyo hubkaanu intaa leeg fara badan oo yaalla waad arkaysaan meeshay ku tiirsan yihiin qoryahan meesha ku tiirsan ragga qaadi lahabaa la yska rabaa waxaan leeyahay adalka la qurxinayo ha lagu daro ficil runa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته boqolkan qori cidinama weydiisan oo cidna nagu kaalmeeya nama dhihin maxaragku ama walaayo tayna weydiisatay nama ayandhii nagu wareejiya ee waa garasho ay beesha mataqaanaa ku tala gashay wey kolley hadduu dagaal dhaco in badan baa jihaadka u socday waxaan garannay in hubka lagu dagaalamay ama uu duqoobayo ama uu cilladoobayo inay buuxiyaan meesheedii aan ugu talagalnay insha allah waxaana dhiibay shacbiga mataqaanaa gobolka gado ee sade ilaahay waxaan ka rajaynaynaa kii meel qabta inuu alla ka dhigo haddana waxaan diyaar u nahay maal iyo naf intaba inaan garab istaagno waan jecelna haddii ilahay raalli ka noqdo haddana waxaan dhihi lahayn waa boqolkan qori oo booshaskoodii iyo qasnadahoodii alaabtooda wato nala ka gudoomo insha allah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد إلهي بقى معتصن لما هذا الله يسكله kasoo qaybgalyaal kasoo qaybgalay xafladan wanaagga badan ee beeshiisasa ku wareejinayso walaayada gobolka hubkaan meesha yaallo safan ilaahay dartii ay ula baxday aakharana ay u horumarsatay gaaladan in lagu laayo loo dhiibay allahna waafajiyey waxaan leenahay mujaahidiinta waa garab istaagannahay waana jihaadaynaa maalkana waa bixinaynaa naftana waa bixinaynaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu jidkas toosan nagu toosiiyo laguna dilo aakharana kuwii asxaabtiin macooda noqoto ilaahay naga dhigo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد إلهي بقى معتصن لما هذا الله يسكله kasoo qaybgalyaal kasoo qaybgalay xafladan wanaagga badan ee beeshiisasa ku wareejinayso walaayada gobolka hubkaan meesha yaallo safan ilaahay dartii ay ula baxday aakharana ay u horumarsatay gaaladan in lagu laayo loo dhiibay allahna waafajiyey waxaan leenahay mujaahidiinta waa garab istaagannahay waana jihaadaynaa maalkana waa bixinaynaa naftana waa bixinaynaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu jidkas toosan nagu toosiiyo laguna dilo aakharana kuwii asxaabtiin macooda noqoto ilaahay naga dhigo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. جزاك الله خيرا وبكان ماشي يالا وبقولك قري ودميسترا oo qasnadihiisii boosashkiisii aad arkaysaan waxaa bixisay beesha sade xaragka naguma amrin annagaa garannay annagaa iska garannay waxaan wax ka weyn oo ka ballaaran yaan la imaan doonaa intaana waa muqadamo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الحمد لله إلهي بقى مهدسن mahad aan la koobi karin ilaahay bay u sugnaatay oo namaad iyo maaragtay intiha lahayn ilaahay bay u sugnaatay alxamdulilah meeshan waxaa yaalla hub ishaadu ayna ka dherginin gacan hoorsi iyo gaal iyo maaragta iyo xasan gurguurta suu wax ku keeno laguma keenin tasha iyo dar ilaahay iyo xoolo xalaalaha lagu bixiyey in lagu jihaadaana loogu talagala in lagu jihaado yaa loogu talagalay xasan gurguurta noocuu wax ku qaadi jiray iyo maraykan iyo dabadhilif gaala lagama keenin marka hubkan meesha yaallo dar ilaahay baa loo bixiyey gaalada in lagu laayaa loo bixiyey gaal gaal raacyada in lagu bixiyaa loo bixiyey waana la sii badin doonaa insha allah ilaa kuwa ayaga ay af jarmaan oo islaamku uu carrada uu qabsado waa la sii waday insha allah ilaahay idankii gaalna looma baryo tagahaye gacan hoorsi looguma tagahaye xoolahanaga iyo annagu maaragta wix ilaahay uuna siiyey baa lagu bixinhayaa ilaahayna wuu naga ajirsiino wuu naga aqbali mujaahidiinta noogu shaqaynayso oo maaragta gaalada la hortaaganna garabkooda allaha galo gaalkaas saliimu ah oo diinta ilaahay iyo towxiidkaas ku soo duulay ilaahay baa ku filan ilaahay ha qabto ilaahay ha qabto intaasaan kusoo koobi lahaa wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambaynna waxaa kelimad goobtaasi ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas waxaana uu beesha sada ka guddoomay hubkii iyo boosashkii ay ugu talagaleen mujaahidiinta الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهو هرين إلهي وأن مدعليننا سبحانه وتعالى نوغلي نعم كان لكوبي كرين أي وهو رئيسو نمعة الإسلام والإيمان إلهي سبحانه وتعالى وحو قلي ونعمه haddaan isku dayno inaan tirinno ma tiri karno mana koobi karno wain tacuduu nicmatallaahi laa tuxsuuha ilaahi subxaanahu wa tacaala nimcooyinkiisa oo dhammaan kooda qorsoon iyo kooda daahirka oo muuqda waan ka mahadcelinaynaa bacda alxamdulilaahi subxaanahu wa tacaala mar labaad waxaanu mahadcelinaynaa beeshu maantaana hor fadhiso oo wareejinayso hubka kan ee aanu markhaatiyada ka nahay waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran nabadoonnadii iyo noqobadii waxgaradka beesha dhahay hanala ka wareega hubka kan waanu idinkala wareegnay wuxuuna gaari doonaa insha allahu tacaala booskii aad ugu taragasheen ee ahaa cadow ilaahi subxaanahu wa tacaala in qoorta looga jaro waxaan insha allahu tacaala wakiil ahay xarakadu adinkana insha allahu tacaala gacantiina inaan ka qada aan waxa weya wakiil ugu ahay mankaankii ay lahayd inaan geyno waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala intii bixisan inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar ka siiyo inta ku dagaalami doontan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sugna ilahay baan u baryaynaa jalla wacala inta haddaan ka gudbay ikhwaanay maanta waxaan ku jirnaa jihaad waajib ah laga doonayo axad kastoo muslim ah caafimaad qabo maskaxdiisa taam ay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala mukalaf ka dhigay ayaa laga doonaya jihaad waxaa ilaahay fadligii ah jihaadku wuu qaangaaray meel fiicanna maanta wuu marayaa adinkaana markhaati ka ah allah subxaanahu wa tacaala wuxuuna amray annagoon kala harayna inaan dagaalanno dagaalkana wuu muuqdaa ninka maal bixiyey naftiisana way daba taalla insha allahu tacaala sidaan ku naqaano beeshu waxa weeyaan waxbicinta way ku fiican tahay maanta waa bilaaw laakiin insha allahu tacaala waxaanu gaari doonaa ama aan ku soconnaa tanaafus aad dareemaysaan qabaa'ilada soomaaliyeedna ay wadaan unba adinkana qayb ka tihiin oo qabaa'ilada soomaaliya oo tartama aad qayb ka tihiin qabaa'ilada bixinaya ragga oo maalka bixinayo unbaa qayb ka tihiin raggana waa bixisiin maalkana waa bixisiin jazaakum allahu khayran meesha waxaanu leenahay faanoola fara kama qoyno cadowgii soo duulaanka ahaa ee saa'ilka ahaa ee soo duulay weli wuuna haystaa muusan dhammaan intuu cadowgaa joogane dagaalaan waxa weeyaan dhabarka naga saaran waajib ilaahay na saaran dagaalkeenna waa goorma waxa weeyaan waa xataa laa takuuna fitna waa ilaa fitna laga weyo dagaalka wuu soconayaa waxaanu leenahay beesha jazaakum allahu khayran hubkan boqolka qori ah oo aaka ah oo aad maanta wareejiseen waan idinkala wareega insha allahu tacaala gacanta labaad waxaan sugayaa in insha allahu tacaala xarakadan idinka gaarsiiyo bekeemyo dhashiiko rijaal fara badan insha allahu tacaala soo diyaaru maydiin tanaafuskii socday ee gobollada ka socday qayb baad ka tihiin insha allahu tacaala waxaanu leenahay tanaafuskaas waa khayr waa wax adigu lagu naafaynayo islaamka lagu garab istaagayo waxa weeyaan yaan la harin dadaalkaas hala sii muujiyo hala sii dheereeyo jifi jifi ha loo tartamo beelbeel ha loo tartamo maxaa yeelay inta tani hadda maanta taallo oo waxa weeyaan hal sariir lagu hubeeyay waad dareemi kartaan waxtarka ay leedahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ugu baryaynaa dadkii bixiyey ee maalkooda ka bixiyey ee waxaa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala igo ku raalligaraynayo dariiqaan soo mariyey waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay maalkiina ha barkay subxaana wa tacaala waxaa kaloo mar labaad u ducaynaynaa dhallinyarada oo wadaadka hadda hadda ugu dambeeyey oo diyaarka u ah hubkaan inay qaadaan qaadina doonaan adinkana ilaahay subxaana wa tacaala dariiqan idiin soo waafajiya idin leenahay maxaa yeel dariiqa waa qaali acyaar laguma helo ilaahay subxaana wa tacaala hana waafajiyo waxaanu leenahay tolka ama beesha reesada waan kala gadoonay hubka kan gacantii aad ugu targasheenna waan gaarsiin doonaa ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala codkeenna iyo tillaabadeenna inuu ilaahay noo ikhlaas nooga dhigo ilaahay subxaana wa tacaala uusna dayicin insha allahu tacaala xafladeenni intaanay nooga xihan tahay hada wabillahi towfiiq waaakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaana caawa ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo ballanna inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi وبركاته
وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن